waxaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka maalmihii lasoo dhaafay ka socday wada hadallo iskaashi ah oo uu soo qabanqaabiyey xafiiska ra-iisul wasaaraha ee xukuumadda federaalk soomaaliya kaasoo diiradda lagu saarayo xoojinta adeegyada kala duwan ee bulshada shirkan oo ay ka qaybgalayaan waxgarad iyo aqoon-yahano iyo mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan xukuumadda waxaa si gaar ah diiradda loogu saaray iskaashiga dowladda iyo qeybaha kala duwan ee bulshada si gaar ahna waxaa shirkan lagu wadaagay doodo ku saabsan sida loo maalgelin karo adeegyada muhiimka ah dalka gaar ahaan caafimaadka oo si weyn shirkan diiradda loogu saaray doctor cabdirasaaq xirsi xasan oo ka tirsan mas-uuliyiinta ka qaybgalaya shirka ayaa wadahadalladan iyo ujeedooyinkooda ka warbixiyey shirkan wuxuu muhiimadiisu ahayd waxaa ka soo qayb galay dhammaan bahwadaagta caafimaadka gaar ahaan barefa sektarka iyo wasaaradda caafimaadka ay soo qabaqaamisay runtii xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaa ka soo qayb galay khubarada iyo kala duwan ee caafimaadka ka shaqeeya hay-adaha caalamiga sida u n-ka iyo international injoyska iyo waxaa lagaga hadlayey sidee maalgelin loogu samayn karaa caafimaadka soomaaliya gaar ahaan iyadoo xoogga la saaraya sidii bareva sektarka uu qayb qaadan lahaa maalgelinta caafimaadka maadaama ay hoosudhac uu ku jiro dhaqaalihii adduunka lagu bixin jiray caafimaadka marka shirarkan saa ujeedeen wuxuu ka koobnaa waxaa lagu soo bandhigay qaabka loo yaqaano triple b-ga ama public baref partnership ama sida dowladda iyo bareva sektarku ay iskaga kaashan lahaayeen maalgelinta caafimaadka babliga ah waxaa laga soo jeediyey muxuu ahaa warbixinno dhaadheer iyo cilmi baarisyo oo khubaro caafimaadka ay soo jeediyeen waxaa sidoo kale lagu qabtay doodo lagaga hadlayey sida ugu habboon ee lagaga soo laga qayb qaadan karo adeega caafimaadka sidii loo maalgelin lahaa hadday ahaan lahayd meelaha barefadka ah iyo babliga sida laiskugu xili lahaa marka shirarkan muhiimaddaas ayuu gaaru lahaa iyo doodo badan baa ka soo baxay qorshuhu waxa uu yahay in laga soo saaro talooyin loola jeedin doono haddii lahaydno loo gudbinayo dowladda dhexe iyo wasaaradda caafimaadka iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha sidoo kale waxaa la rajaynayaa in xoogga la saaro qorshaha isbeddelka qaranka ee ku qornayd in laga wada qayb qaato fulinta adeega caafimaadka ee barefadka iyo babliga maalgelintiisa kor loogu qaado waxaa sidoo kale xoogga la saaray oo laga hadlay sidii loo horumarin lahaa tayada adeega caafimaadka gaar ahaan xarumaha babliga oo wasaaradda caafimaadka iyo xirfadlayaasha caafimaadku sidii loo xoojin lahaa arrintaasna dood dheer ayaa laga galay dowladda soomaaliya ayaa dadaal xoogan ku bixisa iskaashiga dowladda iyo ganacsatada si loo hormariyo adeegyada muhiimka ah oo caafimaadka waxbarashada iyo biyuhu ay ugu horreeyaan